tashbiihaasaa yimiyo dee nimanka gaalada in la khilaafo oo aan loo loo ekaanin oo nolol iyo geeritoona aynaan isku qaab ahayn oo ilahay wayna kala duway xaaladdan marka iyagu hadda uu sheekhu wax ka soo reebay oo suwar dhowr bay soo reebeen waxay leeyihin maalan dhulka hadduu jilicsan yahay oo iilkuna waa fadli badan yahay lagana baqay inuu dumo sanduuq haddii la iskaga rido meeshii la dhigo markaa dhibaatadiis markaa waa laga nabadgelaya burburka iyo dumitaanka amase haddii haweenayba tahay haweeney ay tahay oo maxramna aanay haysan oo dadka aasaya markaa dee ajaanibtii yihiin markaana waxaa weeye qaadqaadisteedii waxaa looga baanee waxaa weeye markaa dhowto dumarku un sanduuq ay ku soo ridaan markaa raggiina iskaga rid halka taana waa la iska baanay saasay yidhahdeen laakiin labadaba nadar baa ku sugan oo waa midda koowaadee haddii loo baqa in iilku dumo dee shaqi baaba ku bannaana maxaa sanduuqaad kala duuni shaqigii samee shaqi baad samaynaysaa taas baa markaa isaga meeshii jiraysa haweenayna way bannaantahy ajaanibtu inay aasaan oo in ajnabi intuu qaado inuu iilka dhigo wax dhibaataa male wax sharciga ilahay ku bannaan weeyaan mar hadday bannaan tahayna wax hadda laga cabsataa meeshii ma yaallin sanduuq markaa marnaba meesha iman maayo se raajix waaya wuxuu yidhi wa awlaahum ka u mudan inuu maxaanku dhahdaa dee aaso haweenaydii azawju ninkii weeyaan insalaxa hadduu u suubado lidafni aasta hadduu u suubado uma dabeetana awlaahum waxaa u sii mudan bisalaati yani salaadda waxaa u sii mudan uma awlaahum dheh ka u mudani waxaa weeye bisalaati kii salaadda markaa dee ugu awlaysnaa awlaahum bisalaati salaaddii kii ugu awlaysnaa ayaa ku sii xiga ila xagga hor markanu ka soo hadlaynay wuxuu soo sheegay inay maxaan ku dhahda salaaddu ay tahay maxaan ku dhahdaa aynu u tartiibinay si ay u kala leeyihiin wuu inoo soo sheegay waaye markaa wuxuu yidhi hadduu u suubado macnaheedu waxa weeye dee caaqil baaliq caaqil waa inuu ninkaas yahay nin caaqila oo baaliqa oo aan waallayn oo caynkaas hadduu u suubado markaa ninkii zawjka inuu markaa dee arrintii waa in tilmaamaha uu leeyahay waayahay weliba garanaya bay ku leeyihin macrifada axkaamtiina waa inuu garanaya macrifada axkaamtiina u garray waa qofka markaa iilka dhigaya ee qofkii dee aasiya la sheegaya laakiin alafqahu ka faqihiga ahee markaa yani aqoonta u leh axkaamta ayaa muqadamun laga hormarinaya cala alaasaani ka da'daa laga hormarinaya cagsu salaadi salaadda cagsigeeda oo wuxuu ku soo sheegay salaaddi markuu ka soo hadlayey ninkii aqoonta lahaa iyo ninkii da'da ahaa ducaa meeshii la doonaya bay ku leeyihin ducadan ninkaa weyn ee muslimka odagaaba marka la qabuulka u dhoweey wataynu soo marray marka kaasi ha dujiyo oo macnahaas ay soo sheegeen halkan wuxuu leeyahy marka qofka uu axkaamta u yaqaana ayaa la hormarinaya oo dee muhim qofkan markaa meesha u dhaadhacaya ee inuu garanaya si markaa meydka u dhigaya meesha wayundabu waxaa la sunneeyey an yakuunuu inay ahaadaan witran witr inay ahaadaan yacnii tiro kala dhiman oo haddii ciddii budigi kartaa qof uu yahay ilmo yaroo kaleba weyda qof kaliya ba iska gelin karan cidda markaa iilka dhigi kartaa hadduu qof kaliya yahay waxba in dad badan u dhaadhacaan laba rabo haddii mid laga soo gudbo saddex waa inay dhaadhacaan haddii saddex laga soo gudbo shan waa inay dhaadhacdo laakiin markaad adilada eegto wax daliila oo maaragtay tilmaamaya sunniyo gaaroo tiradaa witriga ah cumuumka witrigu waa iska bannaanya waa fiican yahay witrigu in allaha witrun yuxibu witra xadiidkaasi waa jiraan laakiin halka kan in la yidhaahdo witri ha lagu ilaaliyo waxba daliil looma hayo afar hadday gasho dhibaataa ma leh maydka in la aasaa meesha la doonayaayo mar haddaan daliil soo aroorinna waxba in la isku cedhiya maaha wayuaaa bihawbin wayuaaa yacni waa lagu qariyaa lagu asturaa bihawbin maro cinda dafni marka la aasaya ilka la soo gelinayana maro ayaa lagu dallaalimeeyaa masaladaa marada horta xagga dumarka xadiid baa ku yimi laakiin xadiidkaas waa daciif ragna isaga warkiisaba reeb waxba kuma imanin laakiin ibnu qudaama kitaabkiisa almuqni oo kitaab maraajicda fiqiga ee xanaabilada ka mida wuxuu leeyahay wax khilaafa kuma ogi buu idhi culimmada dhexdeeda hadday haweenay tahay in la asturayo marka iilka la dhigayo wax khilaafa bayna ahlicilmi kuma ogi buu idhi waayo wuxuu leeyahay dee qof dumara weeyaanoo in wuxuuna muuqdaan cawradeedii oo janaazadii qofkii cawradeysii ay muuqata ilaa cawradu fi lxayaati wa filmamaati waa isku mide waxa weeyaan baa suuragal ah lagama aamin aha oo dadkii markaa dee xaadiriinta ay qofkii markaa jirkiisa wax ka arkaan taa in markaa loo dadaalo oo awradeedii waxba aanay muuqan haba ka fanaantay meel ba wax ka soo bixi karaan ee markaa in la asturo inta ilka la dhigaya haweenayda taas waxa weeye khilaaf bay ahlucilmi jira buuri laakiin ragga hadda wax ku soo arooray oo daliila lama hayo kan qudhiisa xadiidka xadiidkeeda waa daciif laakiin masalada imaam ibnu qudaama fi lmughni caynkaas ayuu ku tilmaamay wayuudacu ra'suhu wayuudacu waa la dhigaa ra'suhu madaxiisa cinda rijli lqabri xabaasha yacni lugteeda ayaa la dhigaa taana waa hadyigii rasuulku waa caynkaa oo waxaa loo jeedaa marka la keeno janaasada waxaa la dhigayaa xagga maxaanku dhahdaa hadhow iilka marka la dhigo ee loo jeediya qiblada meesha cagtiisu ay ku dhacayso xaggaasaa laga soo dhigaya markaa janaasada halkaasaa laga soo dhigaya macnaha iilka marka la dhigayo cagtiisu meesha ku beegan tahay oo isaga qiblada loo jeediyo cagtiisu meesha ku beegan tahay marka hadhow la keenana si tartiib loogu geliyo xaggaasaa la dhigaya marka hore janaasada oo meeshaa laga soo gelinaya waa lugtiisa meesha laga soo uu ka maarad ka geli lahaa baa madaxiisana la dhigaya waayay wayusallu wayusalla dheer waayay in in la siibo ayaa marka hadyigiiya min jihati ra'sihi yacni xagga madaxiisa marka in laga soo siibo ayaa marka hadyigii meeshaa marka la dhigo madaxiisana xaggaa la soo mariyey qabrigaa la soo mariyey lugihiisina xaggaasay jiraan meesha madaxiisu ku beegayna waa meesha cagtiisa la dhigi lahaa halkaasaa laga soo siibaya saasoo loo soo dhaadhicinaya tartiib waana seeda ugu habboon markaa in aan warwareji badan aanay noqonin saa marka loo soo ridana ilka markaasaa lagu qumaad lagu ridaya saasaa marka hadiga rasuulka saa uu sheegaya marka axaadii salafkiina u isticmaaleen oo saxan tahay waaya wayaquulu wayaquula waan yaquula inuu yahadaba hadyigiiya yacni la sunneeyey addaafinu kii markaa aasayey iilka dhigaya aasayey bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaah caynkaa inuu ku dhawaaqo ayaa waxay tahay hadigii rasuulka bismi illaahi yacni adacu waan dhigayaa qofkan meydkaa bismi illaahi alla magacii baan ku dhigayaa wa calaa millati rasuuli illaahi rasuulki ilaahay milladiisa iyo diintaan ku dhigayaa wayadcuu waan yadcuu inuu duceeyo ayaa markaa sunnihiiyo lahu lilmeyti uu duceeyo oo kaana xadiid buu leeyahay xadiidka ee ku yimina waa xadiid saxiixa waa xadiid saxiixa in marka iilka qofka la dhigayo inuu yidhaahdo kaa dhigaya bismi illaahi wa calaa millati rasuuliillaah macnaa kuwa iilka marka uu dhigaya baa la odhanayaa waa ilaahay magaciisa ayaan ku dhigayaa milladii rasuulkaan ku dhigaya waay waana u ducaynaya markaa dee inuu duceeyana waa iska maaragtay ku dhigayo wayuwasidu wayuwasiduhu labinatan wayuwasiduhu wuu barkimeeyaa labinatan yacani waxoogaa dhoobaa labankaas buu madaxa u yardhigaado si maaragtay dee aanu ile qofkan meydkaa waa la ilaalinayaa ilaalintiisi bay soo gelaysaa ilaalintiisi inuu marka halkaa u barkimeeyo aanu si maaragtay u kala lalaadsanaan ee madaxiisa hoosta xoogaa u yardhigo ayaa iyana marka hadigii noqonaysa yani saasuu sameeyaa wayufdii bikhadii wayufdii wuu gaadhsiiyaa bikhadihi yacni dhabankiisana ila alardi dhulka ayuu gaadhsiiyaa oo sida marka iyana la rabaa waxay tahay in markaa dee kafantii intaa wejiga dhabankaayo loo banneeyo oo dee laga furfuro oo markaa dhinaca midigta sidoo loo jiifinaya dhabankiisana dhulka waa in la dhigaa ciidda waa in la dhigaa wayuudaca waan yuudaca in la dejiyo ayaa hadyigii rasuulka oo sunnihii la sunneeyey calaa janbihi alaymani dhinaciisa midig in loo dhigo nadban sunnanimo mustaqbila alqiblati qibladeeda mid ujeeda xaal uu yahay xatman istiqbaalan xatman ujeedin go'an oo dee rasuulku waa ka xadiidka ku tilmaamay waxa weeye waa axyaa'an waa amwaatin weeye qibladeenna kiina nool iyo kiina dhintay marka qofka noolna xaggaa kacbada inuu jeesto waxa weeyaan waa tukanayaana waa dee qibladii qofka dhintayna xaggeeda in loo jeedo dhinac walba dhex kasta laga xigeye baa waxay tahay hadigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh wayunsaba waan yunsaba in la taago calayhi calaa baabi alqabri allabinu laban in lagu taagtaago ayaa isaguna maxaan ku dhahay sunnihii oo kala sunneeyey ah oo macnaha waxa weeye marka dee iilka xabaalbilaashka marka laga taga dee baa laga hadlaya qabrigii leetana iska xabaalbilaash qabrigu waa xagga iilka halkaas ku jiraa marka afka marka la dhigo ee la jiifiyo midigta loo jiifiyo intaa bannaane marka afka ee albaabkii ah qabriga tan salaadda ka hadlimeen gudaha lagu jiraa intaaba waa tala dhisatay halkaas wuxuu leeyahy marka in laga taagtaago in la dhigo markaa leban saa loo dhigdhigo waa sidii markaa dee rasuulka in loo isticmaalay baa markaa leban saa loo dhigay haddii dee leban la waayana waxba shardi maaha ama bulukeedkaaga dheh ama dhagax dheh wixii un markaa meeshaa lagu ahudi karo ee markaa mutayasir adiga kuwa kuu fududaada ayaa lagu samaynaya wuxuu markaa waa la dhisaya markaa saasaa loo loo teedayaa kadibna waa la awdayaa si fiican ayaa loo awdayaa kadibna ciiddii baa si tartiiba intaa loogu shubayaa kadibna xabaalbaashtii ayaa la buuxinaya waaye wayaxuwa wa an yaxuwa in lagu shubo ayaa markaa la sunneeyey yaxuwa inuu ku shubo manaxad uu ku shubo danaa dhowaaday alaaa xafayaatin saddex antoobo oo ciida inuu qof ku shubo si uu ajarka u qaato axaadiida rasuulka ku sugan ayaa la suneeyey uma dabeetana yuhaalu yani waxaa lagu rogaa turaabu ciid bilmasaaxi faasas iyo manjarafaday wixii markaa qalab ahaa baa markaa lagu rogaya ciid oo marka dee lagu intaa iilka la dhiso oo intaa la daboolo kadib qof waliba dee markaa ciid yar hadduu saddex xantooba ku shubo sunnihi waa u xasilay kadibna ciiddii markaa dusha saarayd ha lagu damsiiyo وبالله توفيق سبحانك اللهم وبحمدك قال المصنف رحمه الله تعالى ويمكث ساعة بعد الدفن يلقنه ويدعو له ويستغفر له ويرفع القبر شبرا إلى آخره عليه المصنف رحمه الله تعالى ويمكث waxaa yundabu waa la suneeyey yamkuha an yamkuha inuu nagaado saacatan saacad inuu nagaado qofkii meydka aasay bacda dafni aasida dabadeeda yulaqinuhu xaal uu u laqimayo oo qofkii meydka ahaa uu talqiin siinayo oo wayadcuu lahu u ducaynayo wayastakfiru waa dembi dhaafna oo weydiinayaa lahu lilaahi subxaanaه wa tacaala oo ilaahay bu subxaanaه wa tacala dembi dhaaf uga bariyaa qofkan waxyaabihii waxaynu ku soo guda jirray waxyaabaha qofku markau dhinto loo baahan yahay ee meydka janaasada waxyaabaha sunanta ah ee la samaynayo ayuu maaragtay aynu ku soo guda jirray marka halkan wuxuu ka hadlaya u leeyahy kow horta markuu dhinto kadib wuxuu samaynaya waxa leeyahay talqiin qofku markuu dhinto in talqiin loo sameeyo oo loo laqimo tawxiidkii adugu masalada marka waxyaaba laga deliishanaya waxaa ka mid a xadiidka damrata ibnu xabiib oo taabiciintii ka mid ah oo yidhi kaanuu yastaxibbuuna idaa suwiya cala almayiti qabruhu waاnsarafa annaasu canhu an yuqaala cinda qabrii ya fulaan waxaa sunno ahaa buu leeyahay marka meydka la aaso oo ciidda lagu rogo dadku ay ka dareeraan in loo yidhaahdo hebelow waxaad tidhahdaa qul laa ilaaha ila allah alaaa maraatin saddex jeer dheh yaa fulaan qul rabbi allaahu wa diin alislaamu wanabiyi muxamed muxammadun waxaad tihaha rabbigay waa alle diintaydu waa islaamka nebigaygu waa muxamed xadiidka marka saciid ibnu mansuur baa wariyey isagoo mawquuf ah braani min xadiid abi ubaama oo marfuuc ayuu keenaya laakiin xadiidku waa daciif a'immada qaarkoodna mawduucay gaadhsiiyeen ragga deliishaday haddana daciif ku sheegay waxaa ka mid a imaam nawowi oo wuxuu leeyahay xadiidun daciif wain kaana daciifan yusta'nasu bihi daciif ba ha ahaadee haddana waa lagu heshanayaa buu yidhi oo axaadiiu haddii ay xadiidku xadiidka daciifka ah fadaaisha acmaasha waa loo deliishadaa ayuu markaa imaamu nawowi leeyahay oo shaahidkana waa loo hayaado wasa'aluu lahu tahbiita yacni xadiidkii ahaa oo isagoo xadiid saxiixa ah meydka waxaad u weydiistaan ilaahay inuu maaragtay sugo camalkanna reer shaam ayaa samayn jiray meelahaasu markaa imaamu nawowi la maray laakiin waxaa weeyaan saa raajixa xadiidku hortiisa waa daciif saa uu sheegay weeye ibnu lqayim qudhiisu kitaabkiisa zaadulmacaadka uu kaga hadlo wuxuu leeyahay lam yasix rafcuhu ma ansixin koryeelidda xadiidka la koryeela talqiinka ka hadlaya sancaani kitaabkiisa subula salaamka wuxuu soo guurinayaa in a'immada qaarkood ay ka dhigeen mawduuc oo wuxuu leeyahay hadalkiisa ugu dambaynta ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة waxaa aimada ragga muxaqiqiintaa marka la isu geeya hadalkoodu kasoo ku soo ururayaa xadiidkaasi waa daciif masaladaa qofku markuu dhinto in dabadda la fadhiisto oo lala hadla meydkana waa arrin bidcaa oo aan ka sugnayn rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh tasaahulka uu sheegay imaamu nawowi oo uu leeyahay waa la fudaydsanayaa xadiidkan oo kale maalan mar haddii ay tahay fadaa'il acmaal waxay aimada bannaynaya xadiidka xitaa daciifka in lagu camalfali karo shuruud bay leedaho waxaa ka mid a shuruuddiisu inuu yahay xadiidkaasi dacfi shadiid ah wa inaanu ahayn xukunkiisuna waa inuu asalna waa inuu ku leeyahay xagga sharciga oo masaladani masale asalle waa inay tahay marka masaladan asalna kuma laha sharciga xadiidkana dacifkiisu waa shadiid oo mawduuc baa la gaadhsiiyey xadiidka odhanaya fas'alu lahu tahbiita shaahid uma noqon karo sababtoo ah fas'alu lahu waxaad u weydiisaan qofka isaga ah tahbiita sugnaansho waa duco oo in qofkan loo duceeyo aa ka muuqanaysaa xadiidka kanna waxbaa loo sheegaya oo waxaa dhabaa la leeyahay marka shaqayskuma laha qoliyaha reer shaamun baa marka lagu sheegay inay samayn jireen oo axmed ibnu xambal markii la weydiiyey wuxuu uhi maa ra'aytu axadan yafcaluhu ilaa ahla shaam reer shaam mooyaane wax samaynaya anumaan arag buu yidhi talqiintaas marka in meydka loo laqiimo markuu dhinto la-aasa kadib arrintaasi arrin markaa sugan oo daliilla ma aha weysa saxa marka wayadcuu lahu wayadcuu waa duceeyaa lahu ay lilmeyti buu duceeyaa wayastakfiru lahu istikfaar buu u weydiiyey alla subxaanahu wa tacaala oo taas iyadu way sugan tahay istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tahbiita fainahu اlآana yus'alu yani dembi dhaaf walaalkiin u weydiiya ilaahay subxaana wa tacala uga barya sugnaanshana la weydiiya ile haddaa la weydiinaya adoo maaragtay su-aashii malaa'igtu hadda imanaysa waayo wayurfacu alqabru wayurfacu waa la kor yeelaa alqabru qabrigii waa la kor yeelaa shibran taako ayaa la kor yeelaa ila fii bilaadi اlxardi dhulkii dagaalu ka socday ee dhulkii gaalada mooyaane oo bilaadulxarbi waa dhulka kafaarta macnaha waxaa weeyaan hal taako waa la kor yeelaa waa dee sida rasuulka salawaatu ullahi wasalam aleh ka sugnaatay oo warufica qabruhu min alardi naxwan shibran yacnii qabrigiisi waxaa la kor yeelay hal taako in leeg baa dhulka laga sarraysiiyey waana xadiid xasana ibnu xibbaan ayaa wariyey marka waxaa weeyaan saas asal ah meesha uu leeyay fii bilaadi alxarbi dee meel dagaal baa lagu jiraa markaa oo haddii xabaali laga baqayo inay gaaladii ee dadka kala baxdana canaa dhulka waa la simaya waxba marka in laga sarraysiiyo maaha waa in la baabiya saanay u aragun ku ujeedaan asalku markaa waa un taaka in laga kor marinayo wa tasdiixuhu afdalu wa tasdiixuhu yacni sadxiyayntiisa oo korkiisa la simo ayaa afdalu fadli badan min atasmiimi yani kurus u yeelid iyo taagis yar in loo sameeyo taas ayaa ka fadli badan marka hore waxaa la isku waafaqsan yoon hadal lahayn xabaasha in ama tasmiim laga dhigo ama tasdiix maxay tahay tasniimku sannamtu lqabra tasniiman waxaa loo jeedaa idaa rafactahu cala alardi kasinaam marka taaka laga kor mariyo ayaa waxaa la samaynaya halkaa maaragtay dhakadeeda la yar sarraysiinaya adoo labada dhinaca kalena waa yar degaandeg baa laga dhigaya sida kuruska giila oo kale dee hashi ama tuluddii waxuga yar dul taagan yihiin baalka u sarraysee dhakada ah bartamaha in yar laga sarraysiinayaa hareeraha maaragta kale kaasaa tasmiim la yidhahdaa midna waa tasdiixoo taakada ka sarraysa dhulka dusheed way wada siman tahay oo meel gaar loo yartaagaya ma jirtee way wada siman tahay labadaas baa markaa tasniim iyo tasdiix la kala yidhahdaa labadoo marka waa bannaan yihin waxaa dhibaataa male lakiin tee fadli badan uun baa laga hadlay marka isagoo sheekhu halkan wuxuu raajix yeelayaa in tasdiixu fadli badan yahay xadiidka muslim buu deliishanaya min xadiidi fudaalati ibni cubayd uu leeyahay wuxuu amray biqabrin fasuwiya markaasaa wuxuu ihi samictu rasuula اllahi salى اlه alay slam yaamuru bitaswiyatiha waxaan maqlay uu rasuulku isagoo amraya in la simo oo xabaasha macnaha halkaa taake ee dhulka ka sarreeya inay sinaato oo meel meel ka sarraysa aanay jirin tasdiixuna macnaha weeyaan a'immada shaaficiyada iyo rag kale oo jumhuurtu waxay u badan yihiin sida kaleba oo ibnu- ibnuqayimi taas waa raajixeegay tasniimka yaxya almusani oo shaaficiyada ka mid iyo waxay leeyihiin sida kale oo qabriga rasuulku musannan buu ahaa ee taasina way jirtaa laakiin labaduba waa iska jaa'is uun halkaa taaka lagama badin karan weeye macnaheedu ee laakiin labada wejee kale way bannaan yihin walaa yuzaada fiihi calaa turaabihi waayo waxaa wayusannu waxaa la sunneeyey an laa yuzaada ilaa inaan la ziyaadin fiihi ay fi lqabri qabriga fiigiisa calaa turaabihi ciiddiisa inaan laga ziyaadin ay- iyaduna masnuun ah oo macnaha ciiddii laga saaray qabriga waxaan ahayn meeshii lagu soo darin oo dee wixii in la tumbul la sameeyo oo ziyaadaad laga sameeyo meesha lagama rabo Ee, waxaan laga dariishanaya xadiidka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu yidhi xadiis jaabir nahaa an yubnaca alqabr aw yuzaada calayhi aw yujasasa yacni in la dhiso qabriga ama in la ziyaadiyo marka halkaa ziyaadintaa waxay leeyihin xitaa ciiddiisa ciidaan haddii lagu kordhiyo dee waxay noqonaysaa ziyaadadii bay soo gelaysaa wayurasha calayhi almaau wayurasha wa an yurasha in lagu rusheeyo ayaa isaguna sunnihii ah calayhi cala alqabri almaau biyo in lagu rusheeyo wayudaca wa an yuudaca in la dhigo calayhi cala alqabri xasan qururux in la saaro oo biyaa lagu rusheeyo kaas baa isaguna bannaan oo hadigii ah taa qulidu waa masale khilaafiya oo biyo ma layska rushaynaya ama dhagax yar siciidu aanay u dulduulin qururux yar xasaaqu waa qururux yaryar in sidaa loogu duldaadiyo si aan ciiddaas markaa u bidbidin oo iyo rushaal raaciyo si intaas ciiddeedaasi ugu nabnaato maxaa xaalkeedu yahay adugu arrintaas inay bannaan tahay baa raajixa waayo xadiis baa soo aray rusha calaa qabrihi ilmaa wa wuduca calayh calayhi xasbaa Eh, oo warufica qabruhu qadra shibrin bayhaqi baa wariyey isnaadkiisuna waa sanadu saxiix uu leeyahay Eh, albani saxiixul isnaad buu xadiidkaa yidhi waxaa kaloo xadiidka jaabir rusha calaa qabri الnabiy almaa rashan wa kana aladii rasha almaa calaa qabri bilaal bilaal buu ahaa ninkii ku rushiyey qabrigiisa biyaha waxaa kaloo la soo wariyey inuu leeyahay ma rawaahu jacfar bn maxamed can abihi ina arasha cala alqabri kana calaa cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam wa huwa aladii kana calayhi camal muslimiin yacni wakhtiga rasuulka rushayntaasi shay sugan buu ahaa oo muslimiintuna ay samayn jireen marka wax baasii mara in la rusheeyo ama qururux yar la saaro ciidda lagu nabo si aan ciid u bidbidin intaasina wax baasii mara waaye wayukrahu wayukrahu tajsiisun wayukrahu waxaa la kahdaa waa karaahu taxriim inaanay bannaanayn baa loo jeedaa tajsiisun nuuradayn baan bannaanayn wa binaa'un dhismo la dhisa ayaan bannaanayn wa khaluuqun diibka iyo udayga khaluuq laya in la mariyo xabaashi baan bannaanayn wa maa'u wardin biyaha wardiga la yidhaahdo in loo isticmaalo yaan bannaanayn wa kitaabatun qoraal xabaashi wax lagu qora ayaan bannaanayn wa mikhidatun barkimo in loo dhiga meydki baan bannaanayn wa midribatun duraaxad in la dhiga taxtahu hoostiisa lagu goglo ayaan bannaanayn arrimahaasoo dhan waa arrim aan bannaan iyaguna waxyaabaha tajsiis in la sameeyo iyo oo la nuuradeeyo caddeeyo dhisme laga dul sameeyo ee, waxaasoo dhan waxaa weeyaan ee, khaluuq iyo la cadriyo meesha cada lagu daadaadiyo biyo wardi maa wardi leh barako gaara bay leedahay si ha loogu waxeeyo qoraal wax lagu qorqoro farti taariikhaasuu dhintay waa hebel waa marxuum fulaan waxaa weli in qur-aan lagu sii qoran oo ka sii daran tahayba kii dembigu waa ka sii wan yahay barkima in laysaga goglo midribadu waa uun maaragtay duraaxada iyo waxyaabo inta loo goglo firaash looga dhigo waxaasoo dhan ma bannaana wanahaa rasuulu llahi sal alla alay slam an yujasasa alqubuura wa an tuktaba calayha wa an tuuta in la nuuradeeyo iyo in wax lagu qoro iyo in lagu fadhiisto wa an yubnaa calayhi in wax lagu dul dhiso arrimahaasoo dhan waxa weeyaan oo waxyaabahaan bannaanayn yukrahdaas karaahu taxriim bay noqonaysa ويندب للرجال زيارة القبور ويندب حال سنيي للرجال رج وحال سنيي زيارة القبور حبالها إني صوب وغضان وسو زيارتان يا لو سنيي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني وحان نكرهبي حبالها بوقشدودا صوب وغضو سو زيارته فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة وحيد حسوسينيسا آخرة إذن حسوسينيسا ومركا إن qofku tago oo aakhira ku soo xusuusto oo u soo duceeyo labada hadaf baa loo tagaa duca loo ducaynaya dadka xabaalaha ku jira iyo xusuusasho uu isaga qudhiisu aakhiradiisa xusuusanaayo walaa ba'sa bimashyihi fi nnacli walaa ba'sa wax dhibaatay kuma sugna bimashyihi socodkiisa qofku uu socdo xabaalaha dhexdooda fi nnacli kaba uu ku socdana wax ba'siya male buu leeyahay halkaana waa waa khilaafa daalik ba'si waa leedoo ma bannaana in kaba xabaalaha dhexdooda in kabaha lagu socdo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku arkay nin dhex socda isagoo kaba gashan yaa saaxiba sibtiyeyni alqi sibtiyeyka ninka kabaha gashanoo noocyo kabaha u gashanaa marka wuxuu yidhi waxaad bixi kabaha marka xadiidkaas waa xadiid saxiixa waana saxiix in markaa qofku aanu xabaalaha dhexdooda ku marin kabaha kaba uu la baxo axmed ibnu xambal baa markuu kaba xabaalaha soo dhexgala kaba u la bixi jiray isagoo ku dhaqmaya xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh daahiriyada ibnu xasan adaahiriya markay leeyihiin waa nooc gaar oo kabuhu harag iyo waxbay ka samaysnaayeenoo kuwaan weeyaanna iska jumuud maaragtay daahiryanimada ay keenayso weeyaan sidaas saxa waxa weeye wixii kaba ah in laa dhex maro waxa weeye masxana saasaa markaa raajix xadiidkuna meesha waa jiraan wayadnuwa minhu ka xayaatihi walaa ba'sa waxa dhibi kuma sugna an yadnuwa inuu ku dhowaado minhu min alqabri ka xayaatihi sidii noloshiisa oo kale inuu marka uu dee ziyaaranayo booqanayo oo salaamayo inuu xabaasha ku dhowaado dul istaago wax dhibaataa male sida markuu noolaaba dee qofka ugu dhowaanayo wayaquulu wuxuu yidhaahdaa idaa wakhtiga zaara uu soo ziyaarto oo soo booqdo xabaasha wuxuu odhanaya salaamun calaykum daara qawmin mu'miniin salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaado daara qawmin akhusu waxaan gaar sheegaya oo khaas yeelayaa daara qawmin qolo daartood qowmkaasoo muumina mu'miniin ah wainaa annagu in shaaa allahu bikum laaxiquun wainaa annaguna in shaa allahu haddii ilaahay doono laaxiquuna kuwa idinsoo haleelayaanu nahay bikum idinka idinsoo haleelaya caynkaasoo odhanay antum asalaf wa naxnu bikum alkhalaf ama bikum alahar marka waad u ducaynaysaa maaragta ilaahay subxaana wa tacaala inuu gafar allahu lanaa walakum ilaahay idinka iyo annagaba dembigana ha dhaafo caynkaa u samaynaya waa ziyaarada intaasaa looga jeeda in loo soo duceeyo oo la salaamo taa wey macneedu wayaqra'u wayadcuu lahum wayaqra'u waa akhriyaa qur-aankiina wixii fududaada wayadcuu lahum waa u duceeyaa bilmaqfirati dembi dhaaf marka qur-aan akhriska iyadu day looma hayo wax qur-aan akhris liyaado oo marka la tago maaragta koob iyo toban qul huwalla iyo laisku soo dardaro waxba iyadu ma sugna daliilku siisaba in laga rasuulka lagaga daydo wixii cibaado ah ilahay rasuulku maa lagaga dayanaya waxaan rasuulku samayna la samayn maayo marka xabaalaha waa marka la tago waa loo ducaynaya sidaa rasuulku ugu duceeyey antum asaalifuun wa naxnu bikum laaxiquun gafar allahu lanaa walakum ducooyin adigu jira oo de wixii ilahay ku waafajiyo ducaa qofkan maydka ugu ducaynaysa laakiin qur-aan inaad ku dul akhrido hadigii rasuulka maaha ka tegitaanka rasuulku ka tegey oo tarkiga abaa sunnihii ah mar hadduu ka tegey isagu adna waad ka tegaysaa wa tukrahu waa la kahday ziyaaradii xabaalaha linnisaa'i dumarkiina waa loo karaahiyaystay faslun yundabu tacziyatu kulli aqaaribi almayiti ila ashaabata alajnabiyata halkan wuxuu ka hadlayaa taczidii dadkii aqaaribtae qofkan meydku ka dhintay in loo tacsiyeeyo oo sabir siin iyo loo dardaarmo yundabu waxaa la sunneeyey tacsiyatu kulli aqaaribi almeyiti meydka aqaaribtiisa dhammaantood in loo tacsiyeeyo ayaa la sunneeyey oo rasuulku wuxuu yidhi maa min mu'minin yucazii akhaahu bimasiibatin ilaa kasaahu allaahu min xulali iljanna qofkii mu'minahee qof mu'mina dhibaato ku timi uga tacsiyeeya tacsiyadu waa sabirsiin inaad inuu ilaahay sabir siiyo oo dejiyo oo wax wanaagsan tacawiid kugu bedelo qofka loogu duceeyo lagula hadlaya leh tacsiim qofka saa yeela ilaahay wuxuu dhar uga dhigaa yacni maryaha jannada ayuu ku mariimaa alle subxaana wa tacaala marka waxa weeyaan dadka qaaribadiisa ah baa loo tacsiinaya ila shaabata gabadhii dhallinyarta ahayd ee ajnabiyata ajnabiga ahayd mooyaane min almowti mowdka ayaa looga tacsiyeeya geerida ilaa alaaثati ayaamin saddex maalmood taqriiban ku dhowaansho bacda dafni aasidda kadib yani ilaa saddex maalmood ayaa markaa tacsidaasi ahaanaysa xadiidkaa saddexda maalmood lagu xadeeyey wax daliila ma leh waa xadiidka odhanaya laa cazaa'a fawqa alaain waa xadiid aan asal lahayn marka waxba saddex maalmood kuma xadaysnee qofkii uun laga geeriyooday ee aabbihii dhintay ama xaaskiisii dhintay ama walaabkii dhintay ama ilmihiisi ka dhintay markaad la kulanta uun baad u tacsiyeynaysaad aragto ee suugkiin horraysa ama maaragtay saddex maalmood ama afar maalmood ama ka badnaatabe wax dhibaataa ma laha taxdiidku daliil ma laha wa yukrahu waa la kahday aljuluusu fadhiisasho laha litacziyati loo fadhiisto in markaa guri la firaasho la guglo oo markaa halkaa uun dadku ku urursan yahay oo aan lagu kala baxayn way u fadhiyaan markaa in la soo booqdo oo wakhtiga iskaga lumiyaan oo markaa loo maaragtay dee laysu wain lam yakun lahum bukaa'un faina dalika yujadidu اlxusna wayukallifu اlmu'nata maatamka isu imaatanka qofku meeshii digeerin laysugu yimaado oo loo fadhiyo ururkaa loo soo ururayo waa kalaaha buu yidhi waan kale arrintaas yaan wax oohiinaya bukaa iyo waxba yaana dhicina waayo arrintaasi waxay soo cusboonaysanaysaa murug marka meel loo fadhiyo dee uun marba qofka la soo xusanaya geeridiisii iyo onxadin iyo marka waxaa weeyaan murugtay cusboonaysiinaysaa kharashna waa ziyaadinaysaa dad meel hawl fadhiyo kolley dee waa maaragta waxa waa iska imanayaan marka waxaa weeyaan in aan meel loo fadhiyin oo loo fadhiyin maaragtay tacsiid daraaddeed baa saxa qofka isagoo guriga iska jooga iyo haddii loogu yimaado ama meelaa isagoo maraya saasoo kale wax dhibaataa male falow kaana hadduu yahay qofkii loo tacsiyeynaya haa'iban mid maqan hadduu yahay oo faqadima u yimaado bacda muddatin muddo kadib cazaahu waa u tacsiyeeyaa qofku iska maqnaa le marka saddex maalmood uu ku xadeeyey marka haddii qof haa'ib ahaa u yimi waxaa weeye waa u tacsiyeynaysaa muxuu odhanayaa marka wayaquulu wuxuu odhanayaa qofkii wax tacsiyeynayey fii tacsiyati lmuslim muslimka qofka muslimkaa tacsiyeyntiisa lilmuslim u tacsiyeeyo yacni meydkii dhintee muslimka ahaa qofkii noolaa ee looga tacsiyeynaya wuxuu odhanayaa acdama allaahu ajraka ajarkaaga alla ha weyneeyo wa axsana casaa'aka tacsiyadaadana alla ha wanaajiyo caynkaas ku odhanaya oo ajarkaaga alla ha weyneeyo tacsidaadan allah wanaajiyo oo markaa dee qof sabro oo ilaahay tacwiid siiyana allah ka dhigo waghafara limayitika maydkaagii dhintayna allah ha u naxariisto oo ha u dembi dhaafo oo dee wax alfaado hadda gaar ah oo maalan nas xadiida lagu hayo waxaa laga qaadanaya uun dee hadalladii iselafka ay ku hadleen ama axaadiidta qaarkood ina lilaahi maa akhada markii dee rasuulka ay ku tiri gabadhiisii soo gaadh ilmihii baa sakaraadeen ina lilaahi maa akhad walahu ma acطaa wakullu shayin cindahu biajlin faltasbir wala taxtasib meelahaasaa markaa laga qaadanaya hadallada la odhanayo waaye waa wuxuu yidhi wa fi lmuslimi tacsiyadii muslimka bilkaafiri bilmeyit alkaafir yacni gaalkii dhintay qof muslima looga tacsiyeynaya qof qaraabadiisoo gaal ah baa dhintay muslimkii marka loo tacsiyeynaya waxaa la odhanayaa acdama allaahu ajraka ajarkaaga allaha weyneeyo wa axsana cazaa'aka tacsidaada allaha waa hagaajiyo saasaa loo odhanaya dee qofkan dhintay isagu gaal buu ahaaye ha loo dembi dhaaf loo odhan maayo waxba lagu dari maayo waaya wa fi lkaafiri tacsidii qofka gaalkaa loo tacsiyeynayey bilmuslimi bilmeyit almuslim qofkii meydkaah ee muslimkaa dhintay ee qof gaala marka aabbihii oo gaal ahaa iyo loo tacsiyeynaya waxaa loodhanay axsana allahu cazaa'aka tacsidaada allaha wanaajiyo waaya waghafara limayitika meydkaaga dhintana allah u naxariisto markaa dee meydkuna waa muslima waa loo ducaynayaa isagana un dee sabir iyo sabirsiin waxaasaa hadalkaas fiican baa loo odhanayaa laakiin ajarkaaga aan la haweynayay meesha iman mayso dee meesha ajarba ninkii ajarna ka heli maayo wa fi lkaafiri kii gaalkaa tacziya loo tacziyeynayo bilkaafiri bilmeyit alkaafir meydkii dhintay looga tacziyeynayana waxaa la odhanayaa oo markaa uu ku hadlaya qofkii mucaziga ahaa akhlafa allaahu calayka walaa naqasa cadadaka yacni ilaahay markaa ha kaaga yeelo khaliif cid markaa dambayso tacwiid ha kaa siiyo walaa naqasa allaahu alla yani ma yareeyo caadadka caadadkaaga yani alla caadadkaagana kuma yeerayo wayanigu wuxuu niyoonayaa buli marku saa ugu ducaynayo bihi bi hada alqawli takfiira aljizya jizyadu inay badato oo iska batay nimankan gaalada oo xoogaa saynu dee waadimiyiintiiin kharashkuna ugu bato yuu niyeysanayaa uu leeyahay ila gaalkii waa dee dimigaa kula joogo oo markaa dee laga qaadayo oo jizye laga qaadayo marka in kulaba mid soo kordhaba kaa soo kordhaba xisaab baa ku socotaa marka muslimiintu xaggaa dheefta in markaa tiradiisa iska badato waa ninkan dee muslimka ku hoos noole gacanta lagu haye wax dhibaata male halkaasuu niyeysanayaa buu hay walbukaa'u qabla almowti jaa'izun walbukaa'u oohintii qabla almowti geerida ka hor ooyaana jaa'izu way bannaan tahay wa bacdahu bacda almowtina khilaafu alawlaa khilaafu alawlaa waxa la yidhahda sida awlaaha ee habboon bay ka fiican tahay marka oohinta uu ka hadlaya un dee waa wixii aan cod lahayn oo qofki inuu dee arrintan ay waxba hadda in la xadeeyo la yaha waa geerida ka hor iyo kadib toona qofku wixii ilmada ee isha ka timaadda isagu awoodu ma laha oo rasuulku ilmihiisa markuu dhintay waa kii rasuulka ilmaa ka timi markaas rasuulka ilaahow maxaa dhacay adigan hadda ilma kaa socotay dee oohintana waa adiga diiday ina alcayna latadmac wa ina alqalba layaxzun wa inaa lafiraaqika lamaxzuunuuna ya ibraahim hadal caynkaas kala ishu waa ilmaysaa qalbigu waa murugoodaa ibraahinow firaaqaagana waa ka murugaysanahay waxaan ilahay raalli kahayna ku hadli mayno saasuu kale u yihi rsulku salawatu ullahi wasalaamu calayh taa macnaheedu de waxa weeyaan marka ama ha ahaato qabla almeyt ama bacdigeedaba ha ahaatee wixii qofku aanu awoodu lahayna ilintaa cidima celin karto taasuuna ka hadlaya kalas kala dugana waxaad moodaa inaan wax weyni jirin oo daliil loo hayo wayaxrumu nadbu wayaxrumu waxaa xaaraana annadbu ammaan baa xaaraana meydka la ammaano waa kii caynkaa waa kisaasa wanniyaaxatu baroorti baa xaaraana waallatmu dhabana garaaci baa xaaraana wa shaqu athawbi mara jeexjeex baa xaaraana wa nashru shacari timaa furfurid baa xaaraana waxaasoo dhan ma bannaana marka qofku dhinto in ammaan lala yimaado saasuu ahay waa say gaaladu odhan jirtay idaa anaa midtu fanciinii bima ana ahluhu washaqi aljayba washaqi aljayba yabnata macbadii saasuu ku odhan jirtay haddii aan dhinto igu soo ammaan waxa aan ehelka u ahay maryahana jeexjeex oo dee markaa inaan meesha cid ka tegey dadku ha ha arko waxaasay jaahiliyad iyo gabal islaam ay samayn jireen marka waxa weeyaan ma bannaana niyaaxada oo baroorta ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh fi saxiix muslim waxaa ku sugan annaa'ixatu idaa lam tatub tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaarun min qatiraan wa dircun min jarab ta barooranaysa haddaanay ka toobad keenin baroorta maalinta qiyaama way soo kici doontaa iyada oo yacni maro daamur ah iyo maxaan ku lay dirac cadhale oo saa ugu dheggan oo xoqayo cunaya iyadoo xidhan bay soo bixi doontaa maalinta qiyaama dhabana garaac iyo marya jeexjeexan rasuulku wuxuu yihi laysa mina man daraba alkhuduuda wa shaqa aljuyuub wadacaa bidacwa aljaahiliya nagama mid ah annaga qofka dhabannada garaacsa dhabana garaaca iyo dumarka hadii kor sameeya iyo maxaan ku dhay marya jeexjeex oo ku yeedha wixii jaahiliyada ku hadla arrimahaasoo dhan marka waxa weeyaan wax bannaan ma aha nashru shacarku timaheedii u tidcanaaya inay iska furfurto oo cadhada iyo ciirka iyo markaa dee maarata murugta iyo ay timaha firdhisay waxaas la sheegaya wayundabu liaqaaribi almeyit wayundabu waxaa la sunneeyey liaqaaribi almeyiti qofka dhintay qaraabadiisa waxaa loo sunneeyey albucadaa'i ee ka durugsan iyo wa jiiraanihi dadka muslimiinta ee jaarkiisa ah waxaa loo sunneeyey dhammaantoodba an yuslixuu inay hagaajiyaan طacaaman cunno inay sameeyaan liahli اlmeyit yacni dadkii laga dhintay qofka meydku ka dhintay ee alaqrabiina yacni qaraabada ah ee meydka u dhowaa in raashin ay u sameeyaan ayaa markaa loo sunneeyey yakfiihim xaaluu yahay markaa mid kaafiya cunnadaasina tacaamkaasina waxaa weeyaan yowmahum maalintooda iyo walaylatum habeenkooda wayulaaxa wa an yulaaxa in lagu ilxaaxiyo calayhim korkooda oo cuna la yidhahdo waa kan raashka laydin keenae ayaa markaas sumihii liyaakulu say cunaan waxaa weeyaan cagsigaynu inagu ku dhaqannaa laynaga rabaa innagu cagsiga waxaanu ku dhaqannaa meeshaa uun geeridu taallabaa wa meeshaasa wax jiraan raqbaa taal meesha meesha lagu dhintay hay mas- calaa lisaani xaalim wuxuu leeyay masiibatu qawmin cinda qawmin fawaa'idu qaar baan maanta hilbays baa meesha inoo yaalayaa meeshaasaa faa'ida inoo taalla rag baa ka faa'idaysanayo le waxaabaa de meesha waxa lagu qalqalaya taa marka looma baahna oo meydkii iyo dadka in la cusleeyo oo iyagu wax qalqalaan oo wax sameeyaan waxa weeye waa shay bidcaa sida markaa saxay waxa weeyaan in dadka jiiraankaa dadka qofkan dhintay meydkaa jaarkiisa iyo dadka dee qaraabadiisa hadday doonaan meel durugsanba ha ahaadeene in raashin ay usoo sameeyaan maalinta iyo habeenkeeda oo dadkii dhibbaa soo gaadhay waa in laga kaa maaragtay cunnadii aan dab aanay shidan wax loo keeno isnacuu liaali jacfar طacaaman fainahu qad jaaءahum amrun shaqalahum baa xadiidku ahaa yacni aalu jacfar u sameeya cunno waayo waxaa waxaa ku yimi wax mashquuliye ayaa ku yimi marka cunnaa loo samaynaya iyaga ayaa wax la tarayaa ma aha meesha raashin loo doonanayo wamaa yafcaluhu wamaa shayga yafcalu ay sameeyaan ahlulmayiti ahlulmayidka dadkii ee geeridu ku timi waxay sameeyaan oo min islaaxi طacaami cunno hagaajinteeda ah wa jamci الnaasi dadka ururinteeda calayhi cala aطacaami ay ku ururaan bidcatun bidco weeye taasoo hayru xasanatin aan wanaagsanayn yani raashinka la samaynayo kitaabkaa kuu soo baxayba waxa la samaynayo oo dadku ay raashinka ku samaynayaan oo marka oo laga dhinto gurigooda ay raashin ku karinayaan arrintaasi waa bidco jariir bni cabdillaahi albajali baa wuxuu leeyahy kunna nacuddu اlijtimaaca ilaa ahli اlmayiti wa saniicati الطacaami bacda dafnihi min anniyaaxa waxaanu ku tirin jiray kulanka gurigii laga dhintay aanu ku soo ururno iyo meeshaasoo raashin lagu cuno lagu kariyo lagu sameeyo marka meydka la'aasa kadib niyaaxa baroortii rasuulku diiday ayaanu ku tirin jiray buu leeyahay markaa saxaabiga jarir bn cabdillahi albajali biاllahi towfiiq subxaanaka billahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruhu wanastahdiih ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة zakada kitaabkeedii ayuu halkaaynu ka geli doonnaa zakadu luqa xagga luqada macno ayay ku leedahay ilaa saddex macno taqriiban annamaa wa ziyaada ayaa la yidhaahdaa wixii ziyaado ee kordha zaka zarcu zarcigii waa kordhay waa ziyaaday ama waa soo baxay tadhiirna waa la yidhaahdaa oo qad aflaxa man zakaaha waa kaa layidhi subxaanahu wa tacala waxaa liibaanay qofkii tahiray naftiisa oo xumaa ka tahiray khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim marka waxay noqotaa bimacnaa tadhiirna way noqotaa bimacna almadxi iyo ammaanna way noqotaa inkastoo tadhiirka laga yaabo ama tahaarada inay soo hosgeli karto oo falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa naftiinna ha ammaanina oo ha tahirina altadhiir waalbaraka waziyaada walmadx intaba waa loodhanaya xagga sharciga wuxuu leeyahay shaarixu waa ismun limaa yukhraju can maalin aw badanin calaa wajhin maqsuus waa zakadu zakaa marka le waa magac shaygan maalka laga bixinayo ama maaragtay jidhka laga bixinayo oo weliba wej gaar loo bixinaya ah zakadulfitr fitrigana waa soo gelaysaa zakada xukunkeedu waa macruuf oo waa waa rukni min arkaan alislaam bay zakadu ka mid tahay hadiyo goor qur-aankana waxaa lagu lamaaneeyey salaadda wa aqiimu الsalaata wa aatu الzakaata warkacuu maca alraakiciin waa kaa layidhi subxaanahu wa tacaala فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان حديث البخاري ولي وكا حكمكنا والركن من أركان الإسلام maxaa xukunkiisu noqonaya qofkii zakada diida qofka zakada diida xukunkiisu muxuu yahay saddex xaalood baa loo kala qaadaya inuu yahay qof jaahil ah oo inay zakadu waajib tahay ka jaahil ah waa likownihi masala inuu yahay qariiba cahdin bilislaam qof hadda dhowaan islaamka soo galay ama meel nasha bibaadiyatin baciida meel uun dee cilmiga ka fog oo aanu maqalba waxa kan sakadaba arrinkeeda qofka caynkaas oo kale ah waa loo cudur daarayaa waana loo sheegayaa sakadu inay waajib tahay waana laga qaadaya mar haddii jahlu kaga sugnaa hadduu inkiro oo xaaladda labaad uu inkiray iyadoo mujtamacan islaamiga qof ku dhex jiraa sakadu waajib maaha buu yidhi kaasi waa murtad diinta ilaahayna waa ka ridoobay axkaamta dadka murtadiinta baan lagu socodsiinaya waana ijmaac arrintaas xaaladda saddexaad waxay noqon kartaa inuu bixinteedii diidan yahay laakiinuu leeyahay waa igu waajib laakiin waxaa u diidan yahay un bakhayrnimo iyo ama maxaanku idhahdaa inuu leeyahay ciddii la siin lahaa maaragtay dadkani munaasib ma aho imaamkii laga qaadi lahaa meesha laguma haya iyo adugu siyaabo noocaasa oo markaa u diidaya laakiin waa waajib buu leeyahay kaasi waxa weeyaan xukunkiisu waa kabiiro qof ku dhacay bay noqonaysaa waana dee laga qaadaya marka ciqaabta la marinayo qofkii noocaas oo kaleana ciqaabtu waa lama nooc oo ciqaabina waa mid qadari ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray qofkii sakada bixin waaya uu ilaahay ku xukumay wamaa manaca qawmun azakaata ila ibtalaahum allahu biاsiniina qowm sakada ma diidaan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku sallidaa abaaro ayuu ku kiciyaa xadiidkaas markaa tabraani baa wariye waana xadiis saxiixa noocaas marka waa waa ciqaab qadari ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku qadarayo ciqaabina waa ciqaab sharci ah oo haddii markaa imaam muslim ah ama dee dadkii sharciga oofinayay meesha ay xukumaanu ku hoos jirana dee waa laga qaadaya xoog baa laga qaadaya qofkii diiday oo waa kii rasuulka umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faidaa qaaluuha casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa markaa maalkii naftoodii iyo dhiiggoodii way ilaalin hadday islaamaan ilaa bixaqiha mooyaan markaa zakada haddii xaqeeda ay diidaan oo bixin waayan waa laga qaaday abu bakr sidiq radi allahu canhuna de waa kii yidhi wallahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu'adduunaha ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam laqaataltuhum calaa manciha haddii waxar ay bixin jireen oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ay wakhtigiisi u dhiibi jireen oo hadday diidaan waa kula dagaalamayaa buudi marka caynkaas baa xaalkoodu noqonaya ado waa laga qaaday haddii dadkii dawladdii ku hoos jiraan waa laga qaadaya haddaanu ku hoos jirno majmuuco cisaabo ahoo meel deganoo ciidanna samaystay zakadiina diidayna dowladda islaamka waa la dagaalamaysa ilaa zakada laga qaado oo wax ka ziyaada ma laga qaadayo mise lagama qaadayo waxa zakadii hadduu diiday intii zakada lagu lahaa un miyaa laga qaadayaa mise waxa weye ciqaabkaa loo raacinaya khilaaf baa ku jira iyadoo jumhuurtu waxay leeyihiin ziyaado laga qaadi maaye waxaa laga qaadayaa uun zakadii lagu lahaa oo laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa bay deliishanayaan maalka laguma lahaa xaq aan zakada ahayn lakiin xadiisku waa daciif madhabka imaam shaafici qowlkiisii qadiimka ahaa iyo isxaaq ibnu rahawey iyo bacdu asxaabi alxanaabila iyo aymo kale waxay leeyihiin xoolihiisa barhkii baa laga qaadaya zakadii iyo xoolaha barhkeed oo xadiidkiibaa ay deliishanayaan waman manacahaa fa inaa aakhiduuha wa shatra maalihi qofka diida zakada waanu ka qaadaynaa zakada iyo wa shatra maalihi xoolaha barhkiina waan ka qaadaynaa qolyaha jumhuurtu marka xadiiska waxay kaga jawaabayaan naskhi iyo adigu ajwabay ka bixinayaan laakiin waxaad mooddaa inayn ajwabadaasi aad u xog badnayn xadiisku marka qaadashadiisu daahirkiisa lagu camal falaa qowlka qadiimka shaafici waxaad moodaa inuu wajiih yahay marka xukunka qofkii maanic aana taas buu noqonaya تجب الزكاة على كل حر مسلم تم ملكه على نصاب حولا تجب الزكاة زكاة ويواجبيسا على كل حر قف كستو حرة أي كواجبيسا كاسو مسلم مسلم آه. كاسو تم ملكه ملك جيس وطام نقضي ورما يسترمي على نصاب واقع حالي ملك جاسنا على نصاب النصاب كل عيو يعني حولا يعني حول أو ملكية يعني حول مدة زمن سنة بلوتشينا halka markaa wuxuu tacaya waxa weeyaan waa shuruuda markaa zakadu ay leedahay oo shuruuda zakadu waxa weeye qofka ay zakadu ku waajibaysa horta waa inuu xor yahay meesha waxaa ka baxaya marka addoonkii zaka laguma laha oo xadiidka bukhaariga man baaca cabdan lahu maalun famaaluhu liladii baacahu ilaa an yashtarida almubtaacu yacni qofkii addoon iibiya xoolo leh maalka waxaa iskale ninkii iibiyey ee addoonka lahaa inuu markaa ka iibsanayaa shardista mooyaane marka addoonkii dee xoola ma leha xoolihiisana waxaa leh ninkii lahaa unbaa leh koow waxaa kaloo iyana shardi ah zakada shuruuddeeda ay ku waajibayso alislaam oo qofkan zakada lagula hadlaya waa inuu muslim yahay haddii leeyahay xitaa masaladii usuuliga ahayd ee furuucu shareeca gaalama lagula hadlaya mise lagula hadli maayo oo raajixa gaala in lagula hadlayo dee mar kastaba shardigii waa taagan yahay gaalka waa laga rabaa zakadii laakiin soo islaam baa laleeyahy marka hore diinta soo gal qof aan markaa islaam ahayn zaka markaa laga qaadi maayo waajib ku noqon mayso khud min amwaalihim sadaqatan marka la leeyahay min amwaalihim yani kuwa lala hadla sheegaya waa kuwe waa muslimiinta baa loo jeedaa wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllahi wabirasuulih la aqbali maayo marka qof gaala waxay u baahan tahay zakadii niyay u baahan tahay in la niyeysto qof gaali markaa waxba niyeysan maayo niya ka ansixi mayso waxaa kaloo la shardinayaa maalkaasi uu qofkaa zakada bixinaya u haystaa waa inuu nisaab gaadhay nisaab nisaabku waxa weeyaan inuu zakada ku zakagoys noqdo oo shareecadu ay xadhaysay oo maal kasta marka laga hadlayo nisaab in go-aan markuu gaadho ayaa la odhanaya zakaa ku waajibaysa zakaa ku waajibaysa oo geeli shan waynu gaadhaa waxaan ku dhahdaa adhiga afartan waynu gaadhaa saasoo kale halmajara mid walba wuxuu leeyahay xad go-aan oo shareecadu marka ay xadaysay kitaabka gudihiisa nugu iman doonaa waaya maalkaasi shardiga kale waa inuu yahay maal la milkiyey waa inuu yahay oo milki taam ah qofka kan zakadu ay ku waajibaysaa maalkan milkigiisa weynuya wa fii amwaalihim xaqun ina allaha farada calayhim fii amwaalihim marka qofkani maaluu leeyahay oo milkiya weynu yahay maalkani maal waqfiga iyaba meesha waa ka baxay maalka waqfiga ahaa ama weli milkigiisa aanu taam noqonin sida hadda maala amilada ku keeni doona kitaabka gudihiisa shuruudii waxaa ka mid a mudiyu lxawl xawlku inuu tago wixii xoolaha qaar baa xawl leh qaaran xawl lahayna waa jiraan laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu maalkii zaka kuma waajibin ilaa xawlkiisa uu soo wareego macnaha sanadkii uu dhammaado sanadka u dhammaado markaa zuruucda iyo himaarta waxa maaragtay ee dee la beerto ee beeraha ah iyagu xawl ma leh waa marka uun ay soo go'aan wa atuu xaqahu yowma xasaadii waa kaa la yidhi subxaana wa tacaala marka shuruudaasi waxaa weeyaan shuruudda markaa zakada waajibnimadeeda lagaga hadlaya weeyaan falaa talzam markaa ixtiraazaadki buu sheegaya falaa talzamu almukaatiba falaa talzamu zakadii ku laazimi mayso almukaatiba addoonkii mukaatibka ahaa kii la kitaabeeyey oo masalan dee addoommihii waa nocnoco mid baa sayidkiisa wuxuu ku odhanayaa markaad intaa ii keento haddaad shan boqol oo dollar ii keento waxaa weeya waxaad tahay xor baad markaa ninkii xornimadiisa waxay ku qaydan tahay maal uu soo xareeyo halkaasaa marka waxaa la odhan karaa de qofkii haddii uu mar haddii uu muddo leeyahay ama xoolihiba wax keenay halkaa markaa ma ka mid yahay addoomi miyuu ku tisan yahay mise xorti oo iska addoon weeye mar haddii wax ku dhiban yihiin oo xooli aan wada bixin addoon walaalkaafira gaalkiina ku laasimi mayso qofkii kaafirka kaafirka asliga ahaa mar haddii islaamnadii meeshay ka maqan tahay niya ma jirto wa ama almurtaddu murtadkii miyaa kii ridoobay fa fiihi tafsiilun baa isaga ku sugan yacanii kii ridoobay isagoo muslima diintii ka baxay tafsiil bay la gelinayaan oo fain rajaca hadduu soo laabto ila alislaam islaamnimo hadduu u soo laabto lazimahu kaa waxaa ku laazimaya limaa eeladii kii madaa tegey wixii tegey oo dhan yani maxaan ku dhahay zakadii tagtay intii uu de islaamnimo ka sii maqnaa way ku laazimaysaa wain maata hadduu dhinto murtaddan xaalu yahay mid ridoobayna falaa falaa talzamu ku laazimi mayso oo halkaa wuxuu kala qaadaya marka qofkii murtadka ahaa yani ee ridoobay muslim buu ahaa diintii buu ka ridoobay labaa loo kala qaadaya inuu soo noqday oo islaamnimo u soo noqday hadday caynkaa tahay zakadii inuu bixiyo oo wixii tegey ayaa laazim ku noqonaya faasilkaa dhex galay haddii uu sidaa ku tegay oo riddadaa sii watana dee waxba laguma laazimin maayo waa gaal tigba xukunkiisu waa in la dila bade midda kale maalkan u haystana maalkiisi waa faybu lilmuslimiin u noqday markuu diintii ka baxo ridoobay xoolii markaa maba leh isagana markaa kow baa laga siinay waa la dilaya waaya wayalzamu alwaliya wayalzamu waxaa ku laazimaya alwaliya weligii waxaa ku laazimaya ilmaha yar maaragtay ama qofka waalan mas-uulka ka ahaa ikhraajuhaa bixinta zakada ayaa ku laazimaysa min maali sabiyi sabiga maalkiisa uu ka bixiyo iyo walmajnuuni wa min maali majnuun uu ka bixiyo halkan waxaa weeyaan masale kale ka hadl ka ogolado oo yacani qofka waalan ama ilmaha yar labadaa xoolahoodii zake ma laga bixinaya ma lagu leeyahy mise laguma lahaa masala khilaafiya a'immada qaarkood waxay leeyihiin waxba waajib kumaaha maalka qofka majnuunka ah iyo ilmaha yar sida xanafiyadoo kale ay qabto oo salafkiina ragga ka mida waa laga soo guriyay arrinkaa waxayna ku cillaynayaan oo leeyihin zakadu waa cibaado cibaado maxdi ah sida salaadoo kale salaadu niyay u baahan tahay zakaduna niyay u baahan tahay qof waalana niya kama suurowdo ee ilmihii yaraana niya kama suurowdo taas waa mid qodobka labaad waxay leeyihiin dee ilmihii yaraa iyo majnuunkiiba takaaliiftii waa laga ridi oo rufica alqalamu can alaafin can isabiyi xataa yabluqu akiha ilmihii yaraa qalinka waa laga kor qaado ilah ka qangaadho وعن المجنون حتى يفيق markaa de waxa weeyaan takaaliif korkooda ma saara midda kale waxay leeyihiin zakadu waa qofkan musakiga ee zakada bixinaya way tahiraysaa oo xumaantii iyo dunuubtii iyo wixii bay ka tahiraysaa khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tuzakiihim ilmo yarna markaa taطhiir iyo dunuub laga tahiraa ama nin waalan wax laga tahiraana meeshii suuragal ma aha halkaasay ka baxeen qoladaas jumhuurtu waxay leeyihin jumhuur ahlicilmi oo shaaficiyado ka mid tahay waxaa weeyaan zakadii ilmaha maalkiisa iyo iyo kii waalaaba mar hadday nisaab gaadheen oo shuruudoodii la helay waa la bixinaya waxaana u daliila nusuusta caamka ayaa u daliila oo khud min amwaalihim la leeyahay maalka muslimiinta loo jeedaa sagiir iyo kabiirba waa soo garay majnuuna waa soo garay ina allah iftarada calayhim maalan tuukhadu min aghniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim xoola laga qaadaya aghniyadooda ilmihii yaraa markaa waa hani xoolihiisuu ku hani yahay kii waalla hadduu xoolo badan leeyay waa hani tuukhadu min aghniyaa'ihim baa la yidhi oo loo celinayo fuqaradoodii waxaa kale looga soo gura cumar khaaab inuu yidhi ittajiruu fii amwaali yataama laa ta'kulha sadaqa laakiin waa daciif yani maalka agoonta waxaa weeyaan ugu tijaaraysta si aan sadaqad u cunin oo zakad u cunin marka halkaana waa laga dhigtay laakiin waa sanadkii sumaadka midda kale waxaa lagu cilaynayaa oy leeyihiin maqsuudka zakadu waxa weeyaan waa qofkan faqiirka ah in baahidiisa la baahi tiro oo maalka qaniga laga baahi tiro maalkii sabiguna arrintaa ama kii majnuunkaana arrintaas waa ka suuragal ile waa nin haniya maalkii faqiirkiina baahiisi way taalla midda kale waxay leeyihiin zakadani haddaad tidhaahdeen niyay u baahan tahay zakadu ku tacalluqi mayso bani aadam ku tacalluqi mayso ee maalka waa xaq maalkan saaran xoolahan bay ku tacalluqaysaa oo shuruudda iyo arrimaha xoolahan xoolahan bay ku tacalluqaysaa oo xoolahan hadday gaaraan nisaabka waa la bixinaya waana fuqaradii baa kula leba markay wakhtigii gaadhay xilligoodii ay gaadhay sanadkii u dhammaaday xoolihii waa laguula leeyahay fuqaradii qayb bay ku leedahay marka halkaasay ka eegeen midda kale waxay leeyihiin waxaad nala waafaqsan tihiin damaanu lmutlafaat haddii ilmihii yaraa qof wax yeeleeyo waa la bixinaya taa miyaad diidantiin oo sharcigu waa gulayso maaha haddee maxaa u kala duwaysaa haddii maalkii uu markaa daamin yahay ilmihii yaraa hadduu qof wax yeeleeyo waa daamin majnuunku hadduu wax yeeleeyo waa daamin waxa dhan waa laga bixinaya mar haddii waxyaabi u geysanaya in laga bixinayo waxaa weeye dee faqiirka xaqiisana waa inuu bixiyaa marka qowlkaa junuuntaad moodaa inuu qowlka markaa xoogga badan inuu yahay marka adilada la egeego waaye wuxuu leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala fain lam yukhrij haddaanu bixin casaa waa caasi macnaa agoonka maalkiisa qofkii haye mas-uulka ka ahaa ama maxaa waxaa leeyahay majnuunka oo aan ka bixin waa isyaam waa caasiya alla subxaanaه wa tacaala waa dembiile qofkaas wayalzamu الsabiya wayalzamu waxaa ku laazimaya aلsabiya sabigi iyo ilmihi yara waxaa ku laazimaya iyo wاlmajnuuna qofkii majnuunkaah waa laaba idaa waktiga saaraa ay ahaadaan mukallafayni laba mukallafiin hadday ahaadaan ikhraaju maa shay bixintii ayaa ku laazimaya ahmalahu uu halleeyey oo lumiyey alweliyu weligu wixii uu himaaliyey weligu iyagaa laga doonaya inay bixiyaan oo hadalkaasi xaguu socdaa waxaa loo jeedaa ninkii weliga ahaa xil baa saaraa zakada inuu bixiyo hadduu markaa ka seexdo oo uu bixin waayo lagana warhayo muddada uu bixin waayey labadii inay mukallafiin noqdaanoo kii waalaana uu miiraabo uu caqligiisu usoo noqdo markaasuu mukallaf yahay kii yaraana uu noqdo baalig qaangaadh uu noqdo markay caynka arrintu gaadho wixii xoolaahee xoolahoodan maaragtay sakee ku baaqday inay iska bixiyaan baa laga doonaya oo markaa dee waxay ka milicsanayan arrinta xagga iyaga ka eegi maayaan maaragtay dadkan xoolaha leh ama waalan ama yare waxaa laga eegayaa in maaragtay xoolihii xaq saaran ay jireen oo maalkii fuqaradu ay lahaayeen meesha inay joogaanoo baaqi ku yihiin walaw usiba maaluhu walaw qusiba haddii la dhaco maaluhu maalkiisii haddii la dhaco qofkii raba inuu sakada bixiyo aw amase suriqa la xado aw amase daaca uu luma maalkii aw amase waqaca uu dhaco filbaxri badda gudaheeda ku dhaco aw amase kaana lahu lilmusaki kii sakaynayey uu ku sugan yahay daynun dayn u sugan yahay calaa mubaatilin yacni mid wax meermeeriye